xildhibaan boos cali cabdiraxmaan way codaysay baarlamanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta doortay afarta kursi ee dowlad goboleedka jubbaland uga harsaneed xildhibaanada aqalka sare ee baarlamanka koo iyo tobnaad ee dowladda soomaaliya doorashadan oo ka dhacday magaalada kismaayo ayaa waxaa ku tartamaya ilaa iyo sideed musharax kuwaasoo xildhibaanada u jeediyay khudbado kala duwan oo ay kaga dalbanayeen in codkooda ay siiyaan kursiga koowaad ayaa waxaa ku tartamaya xasan dahar yarow iyo cabdi xuseen cali waxaana kursiga aqalka sare ku guulaystay senator xasan dahar yarow oo isagu helay codad gaaraya konton iyo sagaal cod kursiga labaad ayaa waxaa ku tartamaya ibraahim ogaab cismaan oo kusoo baxay kursigan isagoo helay codad gaaraya konton iyo toddoba cod waxauna kaga guulaystay farxiya macalin cabdi oo kursigaasi kula tartamaysay kursiga saddexaad kursigan oo ahaa qoondada haweenka ayaa waxaa kusoo baxay liilo nuux maax oo heshay lixdan iyo saddex cod waxaana kaga adkaatay xareede maxamed sheekh oo iyadu heshay sagaal cod oo keliya kursiga afraad ayaa waxaa ku tartamayay maryam faarax kadiye iyo zamzam maxamed bishaar waxaana kursiga aqalka sare ku guulaystay maryam faarax kadiye oo heshay codad gaaraya konton cod doorashada maanta ka dhacday gudaha magaalada kismaayo ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal kuwaasoo kismaayo u yimid inay gorjoogto ka noqdaan doorashada senatarada cusub qaar ka mid a xubnihii gorjoogtada ee guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo madasha ka hadla ayaa sheegay in maanta ay tahay maalin weyn ayna soomaali weyn u tahay maalin guuleed maanta meeshaan u taagan kuna matalaya guddiga doorashooyinka ee heer federaal hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal waxaan maanta aada ugu faraxsanahay ka qaybgalka iyo korjoogtaynta aan joogo afarta kursi oo afarta sano oo ku dhamay maamulka jubbaland run ahaantii waxaa maanta wax lagu farxa ah anoo ilaa shalay korjoogtaynaya ilaa iyo registrationkii oo joogay oo markhaati ka ahaa macnaha aqsamida wanaagga maamul wanaagsanida kala dambaynta is-ixtiraamka iyo waxa la yidhaahda isku tashiga in ay soomaali maanta tani u tahay caddayn qofka bini aadamka hadduu isagu isku tashado inuu guusha gaaraayo meeshuu rabana uu gaaraayo hambalyo aan leeyahay rajbalan shawqa wanaaga quruxda badan oo maanta aan korjoogtaynayay oo aad u wanaagsan unbaan maadrina inay noogu dhammaato waa mahadsantiin dhammaantiinna mar labaad iyo mar saddexaadna waxa aan leeyahay dadka aan maanta aan ku guulaysanin ama aan codkoodu badan oo codadkii u kala batay qofka bini aadamka ah markuu tartamayo maaha in lagala guulaysto waxay muhiimadu tahay in la tartamo qofun baa la guulaysta qofun baa la guuldamaysta laakiin maanta waxaa la mahadiya kulligood inay wada faracsan yihiin isuna tahdi isuna tahdiyadeeyeen marka qolada maanta aan ayagu koobka qaadnay berri baad qaadaysaan mar haddaad xuliddaas ku soo koraysateen qolada kalena waxaan leeyahay soomaaliya oo aada og tihiin xaaladda ka taagan oo si walba dowlad ugu baahan ayaa maanta waxaa laydiin doortay aqalka sare oo ah aasaaska dowladnimada maxaa yeelay isteydiyada ama gobollada dalku ka kooban yahay federaalku ka kooban yahay dowladahu ka kooban yahay adinkaa wakiilka noqon doona idinkaa sharci kasta oo golaha shacabku soo gudbiyo hadduusan idinka idin soo marin oo aynaa sharciin dalka lagu dhaqi maayo marka waa mas-uuliyadda ugu culus oo laqaadaha qaadeen dowlad goboleedka jubbaland ayaa noqonaya dowlad goboleedkii afraad ee soo gabagabeeya doorashada aqalka sare waxauna ahaa dowlad goboleedkii ugu horreeyay ee bilaaba doorashada oo xilligani laba kursi uga harsan tahay dowlad goboleedka galmudug maxamed ibraahim washington warbaahinta star magaalada kismaayo